alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wصaxbih wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma baab arbac man kuna fiihi kana munaafiqa khaalisa wuxuu baab u yahay afar arrimood qofka ay ku sugnaadaan ee ku sifoobaa munaafiq badhaxla buu noqonaya can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma wa cabdillaahi bni camr bni alcaas qaala annahu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama arbacun ay arbacu khisaalin afar khasladood ama waxaa kuu bannaan inaad tidhaahda khisaalun arbacun khaslado afari man qofka kuna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa ee ku sifoobaa kaana wuxuu noqdaa munaafiqan munaafiq buu noqdaa khaalisan saafi ah ay qad istajmaca sifaati almunaafiqiina wa asbaxa shabiihan bihim sida alimaamu nawowiya uu tilmaamay waman kaanat fiihi axadka ay ahaato dhexdiisa khallatun mise khullatun buu idin qoraya bifatxi alkhaa waman kaanat axadka ay ahaatay fiihi dhexdiisa khallatun khaslad minhunna ka midi kaanat fiihi waxaa dhexdiisa ahaanaysa unoo ku sugnaanaysa khallatun min nifaaqin khaslad munaafiqnimada ka mida xataa yadacha ilaa uu ka tegayo waa maxay afartan arrin idaa xadatha kadaba idaa xadatha marka uu warramayo kadaba been buu sheegaa wa idaa caahada marka uu ballan qaado ee uu cid ballan la guntadana khadara wuu buriyaa khadri iyo ballan burin buu sameeyaa wa idaa wacada marka uu yabooha ee uu markaa cid la ballamana akhlafa wuu buriyaa wa idaa khaasama marka uu dooda cid uu la doodana fajara xaquu ka leexda xumaan buu ku sameeyaa wey ay maala can ilxaqi waqaala albaatila waafshar asraara waaya hayra ana fii xadiidi sufyaana ha yeeshee xadiidka sufyaan waxaa ku sugnaa waa sufyaan ibnu saciid athawri marka isaga iyo sheekh kale ayaa uu ka wada warinayo sheekha kale lafdigaa horuu yidhi sufyaanna intan uu sheegay isagu wain kaanat fiihi khaslat minhunna haddii ay ku sugnaato khaslad ka midi khallatun iyo khaslatun waa isku macne sidaa awgeed khulla maahae waa khalla bifatxi lkhaa wain kaanat fiihi khaslatun minhunna kaanat fiihi waxaa ku sugnaata khaslatun min annifaaqo khaslad munaafiqnimada ka mida can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadiisu halaatun saddexooyi ida xadata kadaba waida wacada akhlafa waida tumina khaana waida tumina khaana haddii la aaminana wuu khiyaameeyaa waidaa caahada khadara tanay soo gudagelaysaa waida tumina khaana axaadiistan waxaa laga qaadanayaa sifaadkaasi ama tilmaamahaasi inay munaafiqiintu leeyihiin iyo inay yihiin tilmaamo madmuum ah oo xunxun qofka muslimkaana waajib ay ku tahay inuu iska ilaaliyo uu ka fogaado nifaaqan markaa halkan ku sugan ama axaadiistu sheegaysaana waa nifaaqu lcamal oo nifaaqa laba nooca nifaaqun ictiqaadiyun iyo nifaaqun camali munaafiqnimo ictiqaadi ah oo macnaheedu wuxuu noqonayaa idhaaru alislaami wa ibtaanu lkufr qofku inuu islaamnimona muujisto gaalnimona hoosta ku qarsado waana kuwa uu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar naarta khanka ama dabaqa ugu hooseeya inay gelayaan waa kuwa ilaahay inoo sheegay kuwa islaamnimada muujisanaya laakiin gaalnimadii qarsanaya nifaaq camaliyaa jiro oo waa sifaadkan munaafiqiinta oo kuwan axaadiidtani ay sheegaysaa ay ka mid yihiin in lagu sifoobo weeye marka nifaaqa camaliga ahina shaki ma leh inuu yahay arrin aada u madmuum ah oo aada u xun laakiin qofku ku gaaloobi maayo sa ahaatee waa inuu qofku ka fogaado waxaana dhici karta wadiiqada yari waddada weyn bay kugu dartaaye waxaa qofka ku sifooba inay la sii durugto sifaadkaa qofka ku sifooba xunxun inay la sii durugto oo nifaaqii camaligahaa qofku hadduu caadaysto kii ictiqaadiga ahaa uu gaadhsiiyo ka halista badnaabaa suuragal ah sidaa awgeed waa inuu sifaadkan iska ilaaliyo qofka mu'minka ah ee uu ka fogaado hadday tahay beenta iyo hadday tahay waxa weeyaan markaa ballanburinta iyo hadday tahay waxa weeye doodo fujuur lagu sameeyo iyo xumaan oo la leexiyo oo xaqdarro lagu doodo iyo waxa weeyaan markaa wixii la halmaala nifaaqa sideedaba waxaa laga keenay bay culimmadu yidhaahdaan min naafiqaa'il yarbuuci waa godka walada waladu hasha yare la yidhaahdo waxay samaysataa god dheer bay samaysataa godkaa laba af bay u samaysaa mid uu bannaan yahay ka kalena way qarisaayo waxa weeye wax yar oo aan markaa macno lahayn bay ku dadaayo ay ku qarisaa marka marka bahalaha ama ciyaalka iyo ciddii eryanaysa ay eryato godka xaggan bannaan bay ka gelaysaa ay cararaysaayoo dabadeetana meel unbay fudhu ka odhanaysa halkii ay qarsatay markaa macnii qofkii munaafiq ahaa waxna wuu muujisanayaa waxna way u qarsoon yihin soo ma aragti waxna wuu muujisanayaa waxna way u qarsoon yihiin weeyi sida walada labada af godkeeda u samaysa midna muujisa midna qarisay oo kale waaya waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan xadiidkaa horena afar buu sheegay kanna saddex buu sheegaya aayatlmunaafiqi halaathun wejiyada lagu jamciyo waxaa ka mid a in la yidhaahdo markii hore in saddexda loo sheegaa laga yaabaa rasuulka calayhi asalaatu wasalaam markii dambena wixii dheeraadka ka ah loo waaxiyooday ta noocaasina waxa weeye mid aan suuro geli karin ma aha waa mid suuragala ama waxaa la odhanayaa aayatulmunaafiqi halaathun ma aha calaa wejhi lxasri oo saddexdanun ma aha eh saddexdan waa ka mid baa looga jeeda sidaa awgeed baa saxiixa muslimka waxaa ku soo aroortay xadiidka lafdi kaloo odhanaya min aayati lmunaafiqi halaaatun calaamadaha munaafiqa waxaa ka mida saddex soo ma aragti markaa waxaa lafdigaasi caddaynayaa saddexdanuun inaanay ahayn weliba waxaynu yaro raacinaynaa nifaaqa ictiqaadiga ahi asalka iimaanka wuu diidaya waa gaal qofki dee waa gaal weeyi laakiin nifaaqa camaliga ahi asluliimaan diidi maayo qofku waxa weeye naaqisuliimaan haba ahaadee qof mu'minuu noqonaya marka la yidhi kaana munaafiqan khaalisanna macnaheedu waxa weeyaan nifaaqii camalka ayuu hayaa weeye oo munaafiqiintiibuu markaa aada u shabahay bay noqonaysa oo maaha macnuhu inuu gaal yahay waayo sifaadkan qofka hadduu ku sifoobo laakiinuu hoosta xaqa ka aaminsan yahay inaanu gaal noqon ahayn ayaa ahlu sunnuhu isku waafaqsan yihiin baabun mathalulmu'mini mu'minka mahalkiisu ka zarci waa sida zaraca wa mathalulmunaafiqi waalkaafiri munaafiq iyo gaalka mahalkooduna kalarsati arsada geedka la yidhaahdo oo kala wey can kacbi bni maalikin qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi mathalulmu'mini mu'minka mahalkiisa iyo sifadiisu ka mahali lkhaamati zaraca oo kale khaamada bahasha loo yaqaano oo kale mahalkeeda weeye waa yahay oo min azarci zaraca ka mid ah tufii'uhaa taasoo tufii'uhaa ay tumiiluhaa ay leexinaysa alriixu dabayshu tasracuhaa maratan haa mar waxa weeyaan markaa hoos bay u dhigaysaa way legdaysaa wa tacdiluhaa ukhraa mar kalena way toosinaysaa xataa tahiija ilaa ay ka qallalayso zaracu markuu soo baxo had iyo jeeree dabaysha kusoo dhacda wa idinka arkay saasay u lulaysaayo mar hoos bay geynaysaa mar way joojinaysaa mar xagganay u leexinaysaa mar xagganay u leexinaysaa sidaa awgeed baa tufii'uhaa muxuu ku macneeyey tuqlibuhaa yamiinan wa yasaaran wamahalu lkaafiri gaalka tusaalihiisuna ka mahali alarzati almujidiyati calaa asliha ka mahali alarzati geedka arzada la yidhaahdo oo kale weeyi ee almujidiyati ku qotonta calaa aslihaa gunteeda laa yufii'uhaa ma duduwo shay-un waxna ma duduwaan xataa yakuuna ilaa uu yimaado ama uu noqdo dheh inkhilaacuhaa injicaafuhaa injicaafuhaa ruqisteedu maratan waaxidatan mar keliya wa fii riwaayatina waja'a fii riwaaya waxaa ku yimi wa tacdiluhaa maratan marna way toosinaysaa marna hoos bay udhigaysaa xataa yaatiyahu ajaluhu ilaa ajashiisu ay uga imanayso mathalu lmunaafiqiina mathalu larzati weeye almujidiyati taasoo qotonsatay oo gunteeda ku taagan allatii laa yusiibuhaa shay-un waxba asiibahayn adigu calaa kulli xaal qofkii mu'minka ahaa mahalkiisa sida zaracaasoo kale u ka dhigay dabaysho ay lulaysa ay ruxaysa kolba dhan ay u duweyso waaye sidaasuu ku sugnaanayaa ilaa uu ka qallalayo dabayshaasi dayn mayso mahalkii gaalka iyo munaafiquna waa sida arsada waa geedka gunta leh ee adag ee jirridiisa ku qotonsanaya dabayshu aanay dhaqdhaqaajinahayn sidaasuu iska ahaanayaa ilaa mar keliya uu ruqaayo marunbuu ruqaya mahalkani waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa macnihiisuu noqonayaa qofka mu'minka ahi adduunyada intuu joogo imtixaanka ayaa waxa weeyaan markaa imtixaamo badan baa soo gaadhaya waa la imtixaamayaa naftiisaa lagu imtixaamayaa awlaadiisaa lagu imtixaamayaa ehelkiisaa lagu imtixaanayaa marka imtixaankaasi ayaa waxa weye ku sugnaanaya imtixaankaasina darajooyinkiisana way dallacayaan dunuubtiisana waa lagaga tirtiraya siduu sidaa u yahay ayuu dabadeeta dhimanayaa kolkaasaa ilaahay uu la kulmayaa iyadoo dunuubtiisii wax badan ama dhammaanteed lagaga soo tirtira fitinkaa iyo dhibaatooyinkaa qabsanayo yah laakiin kii munaafiqa ahaa ama gaalka ahaa isaga waxa weeye dhibaatooyinkaasi sida qaalibkaa haleeli maayaan yaa adduunyadana wixii uu uga baahda uu iska helayaa dantiisuu ku qabsanayaa shahwadiisuu ku gudanayaa siduu u macaansanaya u wado u wado u wado u wado waxba markaa aan loo soo dedejin yah ayuunbaa mar qura uu dhimanaya ilaahay dhabarka ka jabinaya yah wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu in allaha la yumli biaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu sida xadiiskii aynu ku garanayno marka kolkaasaa la qabanayaa sakaraadkay uga bilaabmaysaa naftaa si adag looga qaadayaa cadaabkii ilaahay ayuu waxa weeyaan markaa uga sii gudbaya halkaa ma fahante xadiidku akhirka kitaabkana uu ku yaallaa baabun mathalu lmuslimi mathalu nakhlati wuxuu baab u yahay in sifada iyo tusaalaha qofka muslimka ahi tusaalaha nakhlada uu yahay qofka muslimkii waa geetimireedka oo kale can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala kunaa cinda rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam waxaanu ahayn rasuulka ilaah agtiisa kuwa ku suganoo faqaala wuxuu rasuulku yihi akhbiruuni iga warrama bishajaratin geed geeddaasoo shibhi aw karajuli lmuslimi muslimka shabahda ama muslimka oo kale ah taasoo laa yataxaatu waraquhaa caleenteedu aanay soo daadan tu'tii mar walba caleenteedu iskaga olasa ma soo daadato sida dhirta kale tu'tii way siisaa ukuulahaa cuntadeeda kula xiini wakti kaste wakti kaste waxbaa laga cunaa weeye tu'tii way bixisaa ukuulahaa cuntadeeda kula xiinin medhihii bay mar walba maaragtay laga cunaya qaala ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ihi fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsii naftayda annaha nakhlatu geetimireedka inay tahy wara'aytu waxaan arkay abaabakrin iyo wa cumara baan arkay laa yatakalamaani xaal aanay hadlay wakarihtu waxaan dhibsaday an atakallama inaan hadla waquula shayna ma aan wax idhaahdo qaala cumaru cumar wuxuu ihi laan takuuna qultaha inaad ahaata mid yidhi ayaa axabu ilaya aan ka jeclaa min kada wa kada waxa iyo waxa xadiidka waxaa ku sugan ninka caalimka ah inuu ardaydiisa su-aal weydiiyo si uu markaa cilmigooda iyo fahankooda u eego waayah taasi waa mid midda labaadna ibnu cumar wuxuu sheegay markii su-aashaa rasuulku weydiiyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadu raggaa waaweyni ku jireen fawaqaca annaasu fii shajari lbawaadi dadku waxa ay ku dhaceen dhirtii baadiyaha ku taallay waa ka waa ka waa ka waa ka waa ka aniguna waxaa naftayda kusoo dhaca inay geetimireedka tahay dabadeetana wuxuu ihi waan dee iska aamusoo maaragtay aabbahay iyo abubakar iyo raggii waaweynaa anaan inan yarahay markaan arkay ayaan iska xishoodoon is waan xishooday buu yihi marka inaan hadlo halkaa aan ka hadlo dabadeetana markii dambaan aabbahay u sheegay buu ihi cumar oon ihi sidaasaa markaa igu soo dhacdo inaan sheegaan doonay deetana waan iska xishooday wa kuma cumar leh laan takuuna qultaha axabu ilaya min kada wa kada waayo wuxuu ogaa haddii uu markaa odhan lahaa uu geeddaa sheegi lahaa inuu rasuulku u ducayn lahaa calayhi salaatu wasalaam o khayr allaha ku siiyo ducada rasuulkuna mustajaabahad soo maa oo sidaa ducada rasuulka cabdillaahi ku heli laha saasoo kale cilmigiisa iyo markaa haddii allaba kuu roon yahay maskax badnaantiisana uu ogaan lahaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam isku soo duuduuboo geedda geedka laydhaa geedtimireedka qofka muslimkaa baa lagu shabahay oo waxaa la yidhi geedtimireedka manaaficdeeda iyo waxtarkeedaa badan bale waa joogta waxtarba lagama waayo caleenteedii waa waxtar waa la hadhsanayaa midhaheedii waa idinka arkay laga bilaabo markay saa u soo baxaan saa u dilaacaan ilaa timirta ay noqonayaan waa idinka arko waa la cunayaa waxa weeye jirideedii waa la isticmaalaa laamaheeda waa la isticmaalaa qolofteeda waa la isticmaalaa intaasoo shay baa loo isticmaalaa laga dhigtaa soo ma aragtid mar midhaheedaa la cunayaa mar waa la hadhsanayaa mar waxaa laga samaysanaya waxa weeye diirkeeda goglaa laga samaysanaya mar haddii la doono weel baa laga samaystaa xadhkaa laga samaystaa mararka qaar soo ma aragtid adigu calaa kulli xaal manaaficdeedu waa joogto sidii loo eegaba waa geed waxtar leh qofka muuminka ahina waa sidaa waxtarkiisu waa joogto mar kaste daacada ilaahay subxaana watacaala iyo khayrku ku sugan yahay kelimatu tawxiid baa qalbigiisa ku sugan furuucdeedii iyo farqyadii ay bixisayna waa acmaasha saalixa iyo xuska ilaahay iyo akhriska qur-aanka iyo sheegista cilmiga iyo waxyaabaha markaa wanaagsan ee uu ku sugan yahay waaya lafdi kalena wuxuu sheegaayey geedkan la ydhaahdo geedtimireedku inuu barakaysan yahay barakadeeduna barakada muslimka oo kale ay tahay marka geedkan la ydhaahdo timirtu waa geed barakaysan qofka muslimka ahina isaguna uu barakaysan yahay baabuna alxayaau min aliimaani can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam aliimaanu iimaanku bidcun waa dhowr iyo wa sabcuuna toddobaatan aw bidcun wa situuna ama dhowr iyo markaa lixdan shucbatan oo qaybood waa dhowr iyo lixdan qaybood weeye waayahay fa afdaluhaa ta ugu fadliga badan ama shucbada ugu fadliga badani qowlu laa ilaaha ila allah waa odhaahda laa ilaaha ila allah la yidhaahdo weeye ay laa macbuuda xaqun ila allah wa adnaaha tan ugu dhowi macnihii waxa weeye fadliga xagga fadliga ugu dhowi marka adnaa aclaa iyo afdalu iyaba markaa la qaabilsiinayaa oy qaabilsan tahay waayahay wa adnaaha tan ugu dhowina imaatat ladaa waa in laga zuuliyo dhibaatada cani ariiqi wadada walxayaau xishoodkuna shucbatun waa qeyb min aliimaani iimaanka ka mida xishoodka waxaa loo yaqaanaa waa khuluqun yabcahu calaa tarki alqabiixi waa akhlaaq qofka ku kicinaysa wixii xun inuu ka tago iyo wa cadamu taqsiiri fii xaqi dilxaqi ciddii xaq kugu leh xaqeeda inaan lagu gaboodfalin ma fahanta waa dhaqan qofka ku kicinayo oo gaadhsiinaya wixii xun inuu iska daayo ciddii xaq kulana xaqeeda inaanu ku gaboodfalin ama ilaahay ha noqoto subxaanah ama aadamah markaa xishoodku iimaankuu ka mid yahay waana camal qalbiga weeye oo xishoodka halka lagala yimaada waa qalbiga weeye halkan aliimaanu bidcun wa sabcuun aw bidcun wa situuna shucba waa shakun min araawi sidaa aragtaan markaa ruwaadda qaarna waxay ku wariyeen shakigaa qaarna waxay ku wariyeen aliimaanu bidcun wa sabcuun iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan biduuni shak qaar waxay ku wariyeen alimaanu bidcun wa situuna shucba waa dhowr iyo markaa lixdan biduuni shaki bay ku wariyeen qaarna shakigaasay ku wariyeen culimadana qaarkoodba mid bay rajaxaan qaarna dhowr iyo lixdankay rajaxaan qaarna dhowr iyo toddobaatanka bidcuna waa cadad mubhama waa saddex ilaa sagaal intaasaa markaa dhowrka la ydhaahdaa saddex ilaa sagaal wixii udhaxeeya waa tiro mubhama weeye waa tahay alimaamu alalbani oo kale baxhi uu ku leeyahay xadiidkan oo aada uu ugaga hadlo wuxuu ku rajaxaa dhowr iyo toddobaatanka ayuu ku rajaxaa culimo badan oo kaleo dhowr iyo toddobaatanka rajaxdaana way jira xadiidkani wuxuu ina tusayaa iimaanku inaanu shay qura ahayn sida ahlulbidaca qaarkood ay qabaan iimaanku shay qura ma aha ee waa murakab weeye wuxuu leeyahay markaa shucab waa duu shucab ma fahante shay qura maaha waxyaaba badan buu iska saaran yahay shucabkaa iyo qeybaha uu leeyahayna masinoo isku mid maahe way kala sarsareeyaan laa ilaaha ila allahu oo lagu qowlaa inay ugu sarraysaa rasuulku inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam waayo waa kelmadda lagu islaamee diinta islaamka lagu soo galo waa shahaadu waa xerada weynaga barkeediye waa tahay waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa wixii wanaagsan ee afka lagala yimaadaa oo laa ilaaha ila allaahu ugu mudakarsan tahay ama ugu sarraysaa waa min aliimaani wixii wanaagsan ee xubnaha laga qabtaa waxa weeye waa min aliimaani wa adnaaha imaatatu aladaa cani ariiq baa u daliila waayo dariiqa dhibaatada wixii dadka ur ku dhibaya ama aragti ama si kale u dhibaya in dariiqa laga zuuliyaa waxay kusoo xasilaysaa waxa weeyaan markaa bilficli sidaa awgeed baa wixii wanaagsan ee camalah ee xubnaha laga qabtaana waa min aliimaan walxayaau shucbatun min xishoodkana qalbiga lagala yimaadaa markaa wixii wanaagsan ee qalbiga lagala yimaadaana waa min aliimaan soo ma aragtaan intuba waa min aliimaan waayah xishoodkuna dee aada iyo aad buu u muhiim yahay xadiidkana aynu aragno can abi qataadata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn cinda cimraana bni xusaynin cimraan bni xusayn agtiisa ayaanu ahayn fii rahdin minaa fii rahdin koox annagoo ku dhex sugan minaa naga mid a ama fii rahdin maca rahdin minaa rahdiguna waa kooxda ragga ah ee saddex ilaa toban toban ka waabsan baan filaya inay ku xadidaan ahlulcilmigu marka calaa kulli xaal koox baanu ahayn buu yidhi wa fiinaa waxaa nugu jiray bushayru bnu kacbin ninkii la odhan jiray bushayru bnu kacbin bushayrkiina kacbo bitasqiir xadahanaa cimraanu cimraan baa noo warramay yowmaidin maalintaasoo qaala wuxuu yidhi xadahanaa bay fasiraysaaye qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam alxayaau xishoodku khayrun waa khayr waa mid wanaagsan kulluhu dhammaantii aw qaala ama wuxuu yihi alxayaau xishoodku kulluhu khayrun dhammaantii waa khayr aw qaala waa shakun min araawi inay markaa shakigaasi ka xasilay baa laga yaabaa cumraan qudhiisa ama ciddii ka hoosaysa faqaala bushayru bnu kacbin ninkaasoo nala joogay baa wuxuu yidhi innaa anagu lanajidu waxa aanu ka helaynaa fii bacdi lkutubi kutubka barhkood aw ilxikmati ama xikmadda barhkeed anna minhu inay ka mid tahay xishoodkii sakiinatan deganaan iyo wawaqaaran deganaan lilaahi tacaala ilaahay darteed loo deganaado culimmadu waxay idhaahdaan markaa way isku macno dhow yihiin qaarna way yar kala farqiyaan wa minhu waxaa ka mid ah dacfun dacfi baa ka mida xishoodkii sidaasaa kutubta qaar aanu ku aragnay buuri faqadiba cimraanu cimraan baa cadhooday xataa xmarataa ilaa ay ka casaadeen caynaahu labadiisa indhood yaa la soco sheekh inta damiir la sheegay ixmarataa ayaa haddana faacilkii oo daahira laga daba keenay waa luuqadii la odhan jiray akaluunilbaraakiif ma garata ee qaliilka ahayd ayaa markaa ay waafaqsan tahay baa la odhanaya axaadiidtiiyo aayaadka qaar baana sidaasi ku soo aroortay laakiin waxaa fiican luqaddaa daciifka inaan la waafajine si kale loo ciraabo xataa axmarataa ilaa ay casaadeen labadii indhood labadiisa indhood ka bedelo caynaahu labadiisa indhood ilaa ay casaadeen aad buu macni uga xanaaqa wa qaala waxaanuu yidhi alaa araanii alaa hooya baraaruge alaa hooy baraaruge araanii waxaani sarkaa waxadiduka inaan kaaga warramaayo can rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wa tucaaridu fiihi adna aada buushinayso ood ka hor imanayso halkaa wuxuu hoosta ku odhanayaa fii muslimin alaa araa ayuu hoosta ku odhanaya laakiin aniga muslimka waxaan ku arkay alaa araanii sidaasay ugu taallaa markaa nuskhad kale inay deetay baa dhici kartaa markaa wuxuu idhi maxaan isu arkayaa araanii ay araa nafsii bay ka dhigan tahay maxaan markaa isu arkayaa macni naftayda u arkayaa anigoo waxa weeye rasuulkii ilaahay axaadiid kaaga sheegaya oo tucaaridu fiihi adna aad bushinayso ood ka hor imanayso wax kale aad ka horgeynaysa macni ka horkeenayso xadiidkii rasuulka qaala wuxuu ihi faacaada cimraanu cimraan baa ku celiya alxadiida xadiidkii min baabi ta'kiid buu ugu celiya qaala wuxuu yidhi raawigu faacaada bushayrun bushayrna wuu ku celiyey hadalkiisi faqadiba cimraanu cimraan baa cadhooday famaa zilnaa kamaanaan zuulin naquulu inaanu nidhaahno innahu minaa ninkani annagu naga mid yahay abaa nujaydin ya abaa nujaydin abaa nujaydow waa kunyadii cimraan ibnu xuseyn alkhusaaci kunyadiisaana odhan jiray marka abaa nujayd innahu ninkan laa ba'sa bihi dhibaata kuma sugna ninkan dhibaata kuma sugna markaa wuxuu u cadhooday cimraan laba mid ama waxaanuu sheegaya uu leeyahay maaragtay kutubta qaar waxaanu ku aragnay in sakiino iyo waqaar iyo waxaasi uu ka mid yahay xishoodka qayb dacfiina ay ku jirto waxay ka hor imanaysaa hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yidhi alxayaau khayrun kulluhu xishoodku waa wada khayr ninkana muxuu leeyahy kutubta qaar waxaan ka akhriyey barh daciifnimo ah inay ku jirto soo maha marka macnii waxa weeye hadalkiisaasa hadalka rasuulka ka hor imanaya calayhi salaatu wasalaam saasuu markaa uga cadhooday ama wuxuu ka cadhoonayeyba haddaan taaba la eegin hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in hadallo kale laga hor keeno oo laga maaragtay lagu caarido sidaa awgeed baa riwaayaadka muslimka haddaad akhrisato wuxuu leey waa rasuulkii ilaahay baan markaa anugu kaa xadiidaya kaaga sheegaya xadiid adna suxuftaadaad i leedahay waxa weeye sidanaa ku taaliyo sidanaa maarka suxuftaadaad adna iga sheegaysa yaa xaashiyahaaga ninkana bushayrkana sida muuqatee saxiixa muslimka muqadimadiisa ku soo aroortay qiso isaga iyo markaa ibnu cabaas dhex martay ciddii uu la kulmaba nin wax ka qaatay inuu ahaabaa muuqata waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen xishoodkan rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam dhammaantii waa khayr ama inahu laa ya'ti ilaa bikhayr saas oo kale ama alxayaau min aliimaan ee adiladu lagu ammaanay waa xishoodka sharcigaa weeyi waana kaa aynu sheegnay ee ah xumaantana in maaragtay laga tago ciddii xaq kuulana xaqeeda aan lagu gaboodfalin laakiin arrintaa xishoodka ku saabsan ciddii tusaale ahaan munkar samaynaysa in munkarka laga reebi kari waayo ama ciddii khayr ka tegaysa in khayrka la fari kari waayo ama cid xumaan ku jirto oo laga yaabo inaa agtaada sharaf iyo qadariyo waxaa ku leedahay inaad dee ku dhac yeelan weydo oo aad wuxu sheegi kari weydo wixii wanaagsan ka noocaasi xisaab maaragtay ma aha xishoodkii wanaagsanaa ma aha xishoodkii sharciga ahana ma aha luuq ahaan xishood baha u noqdee laakiin kii sharciga ah ee lalahaa dhammaantii waa khayr ma aha ma fahamti xadiidka waxaa laga qaadanayaa oo kale ee hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan markaa laga horkeenin waxyaabo kale iyo tarabal iyo waxyaabo kaleoo meelaha laga soo akhriyey inaan laga horkeenin ma garata salafkuna cidda saasoo kala samaysa aada iyo aad bay ugu inkiri jireen o uga cadhoon jireen waad arkaysaa inuu aada uga cadhooday cimraani garo markay leeyihiin innahu laa ba'sa bihi markay leeyihin inagu naga mid yihiin dee jamaacada iyaduu ka mid yihi weye dadka yagan iyo maaragtay meesha fadhiyuu ka mid yahay dhibina kuma sugno oo munaafiqnimo iyo gaalnimo iyo bidca iyo waxyaabaha kuma ogin weeye waa qof iska caadiya laakiin waxoogay maaragtay waxbuu dee meelahaasu cidduu la kulmo ayuu wax ka qaadan jira qofkuna inuu dabangaallihii oo kala noqdo maaha la sheegaayey ee sheekh cabdikariim ka warrami jira xafidahu llah ay soomaalidu yidhaahdaan adiyo jeer markuu qof arka saasuu isu taagaa markaa wuxuu leeyi bay idhahdeen kanow wadaad ma tahy yaa kanow wadaad ma tahy cidda wax laga qaadanayo waa in la yska hubiyo waayo wuxuu idhaha taabiciyu ljaliil moxamed ibnu siriin caalimkii weynaa taabiciga ahaa ina hada alcilma diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum kii wax soo cilaamiyaba haddaad hoos cararto oo dabadeetana caqiido qaldan uu kuu laqimo yaa oo khuraafaad uu ku liqsiiyo dee miyaana diintaadii siigin oo dhibaata aanay kugu dhicin nin baa jiray maka magaalada dhowaan yimi oo wax ku dhiga ninkaasi sida hadalladiisa ka muuqataa waa nin suufiyahoo markaa khuraafooyin badan aaminsan weeye ma garata haddana waa idinka arkay oo dad fara badan baa ku jabay oo ku yaacay kuwan markaa waxa weeye marka horeba suufiyada ah iyo kuwan axsaabta ah iyo manhaj male kuwaas kay arkaanba way iska hoos fadhiistaan laakiin waxa maaragtay wax lala yaabo ah dad manhajka ahlu sunnaha ama manhaju salaf u intisaabaya inay iyaguna waxa weeye cidhiidhiyaan meesha wax aada iyo aada loola yaabo baabun min aliimaani xusnu ljiwaari wa ikraamu dayfi baabun haadaa baabun kani baab weyi min aliimaani iimaanka waxaa ka mid ah xusnuljiwaari jaar wanaagga iyo wa ikraamu dayfi martida in la sooro oo la wanaajiyo can abi shurayxin alkhusaaciyi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala man kaana axadka ahaada yu'minu mid rumaynaaya billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyuxsin ha wanaajiyo ilaa jaarihi jaarkiisa ha wanaajiyo ha u samafalo ومن كان أحدك هذا يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هوناتشي وهما موصو مرتديسة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلهي قيامها كالرميسني فليقل هيدا خيرا وحوناكسا أو ليسكت ما هيسكا آموصو مركا خلاصة waxay tahay sharaxa xadiidku uu dheer yahay khulaasadiisu waxa weeye in jaarka la wanaajiyo oo wixii maaragtay lagu dhaamo la gaadhsiiyo si wanaagsan loola dhaqmo oo dhibaatada laga ilaashado si fiican jaarka loola jaaro iyo martida in la sooro oo la ikraamo iyo waxa weeyaan markaa wax wanaagsan in lagu hadlo haddii kalena la yska aamuso arrimahaasi dhammaan waa arrimo wanaagsan oo markaa iimaanka ka mida weeye qofkuna haddii uu aakhiro ka yaab ilaahay ka baqanayo oo aakhiradiisa wanaajisanayo arrimahan iyo kuwa kale fiicanba uu ku dadaalayaa baabun laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man laa ya'manu cidaanay ka ammaan helin jaaruhu jaarkiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man laa ya'manu cid aanay ka aamin noqonin jaaruhu jaarkiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa bawaa'iqdu waa jamcu baa'iqa waa dulmigiisa iyo sharkiisa iyo halaagiisa iyo maaragtay afxumadiisa iyo addinxumadiisa waa cid aanay ka ammaan helin jaarkiisu markaa xadiidka waxaa ku sugan taxriimu adiyati ljaar jaarka in la dhibaa inay muxaram tahay weliba muxaram keliya maahay waa min kabaa'iri dunuub mar haddii la yidhi ciddii ku sifowda jannada geli mayso waa min kabaa'iri dunuubi weeye jannada ma gelaysa maxaa looga jeedaa waa mid isweydiin mudan soo maaha waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen waxaa looga jeedaa qofka jaarkiisii dhiba ee dhibta jaarkiisa isagoo og inay xaaraan tahay oo qofka xalaashada kaasi jannada geli maayo dee dib iyo horatoona ka geli maayo macni uu ku gaaloobayaabay ka wadaan arrinkaa ama waxaa la odhanayaaba jannada geli maayo waxaa looga jeedaa ee xagga hore aanu ka gelahayn oo dadka guulaysta ee xagga hore ka gelaya aanu ka mid noqonahay walow ha kuba dambeeye waayo hadduu iimaan ku dhintay walow macaasi kaleba ha lahaadee xataa haddii lagaga soo jaro naarta jannada uu ku dambaynaya waxaa kaloo dhici karta isagoo macaasi la dhintay ilan waa taxta almashii'e inuu ilaahay subxaana watacaala cafiye ama uu u dhaafo oo naarba aan la geyna jannada unsaa uu iskaga galo calaa kulli xaal waa waciid iyo goodi daran weeye baabun min aliimaani billah min aliimaani iimaanka waxaa ka mid a takhyiiru lmunkari munkarka iyo xumaanta in lagu bedelo bilyadi gacantiiyo walisaani carabka iyo walqalbi qalbiga munkarkuna waa ma ankarahu sharcu wixii sharcigu inkiray baa munkar la ydhaahdaa marka xumaanta in la dooriyaa waa min shucab liimaan shucbooyinka iimaankay ka mid tahay maraatib baanay leedahay xadiidtu inoo sheegi doonto can daariq ibni shahaabin qaala wuxuu yihi awalu man bada'a kii ugu horreeyey bilaabay bilkhudbati khudbada yowma alciidi maalinta ciida qabla salaati salaada ka hor marwaanu marwaan buu ahaa marwaan ibnulxakam faqaama ilayhi rajulun faqaama ilayhi waxaa isu taagay rajulu nin baa isu taagoo faqaala wuxuu yihi alsalaatu salaadu qabla alkhudbati khudbadda way ka horaysaa isagoo ku inkiray waar sunnadu waa sidaasoo waa in salaada la horraysiiyo ciiddii dabadeetana khudbadan la khudbadeeyo fa qaala wuxuu marwaan yidhi qaturika waa laga tegey maa hunaalika wixii halkaa ku sugnaa waar arrinkan aad sheegaysa beri horaa la dhaafay niyoo laga tegey buu leey beri hore ay ahayd fa qaala abuu saciidin abuu saciid baa wuxuu yidhi saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu sinaan ibnu maalik amaa haadaa kan miyaa ninkan miyaa fqad qadaa wuu gutay maa calayhi korkiisa wixii saaraa samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay man ra'a axadka arka minkum idinka xaalu idinka mid yahay munkaran xumaan falyugayirhu ha ku dooriyo biyadihi gacantiisa fain lam yastatic haddaanu awoodin fabilisaanihi fain lam yastatic haddaanu awoodin fabiqalbihi wadaalika kaasi adcafu liimaani iimaanka halka ugu daciifsan weeye yacnii darajooyinkii inkaarulmunkarku u lahaa halka ugu hoosaysa weeyaan in qalbiga laga nacaa een xadiidka waad arkaysaayo inkaaru lmunkar waa min aliimaan maraatibtaasaanu leeyahay qofkii gacanta ku doorin karayaa gacantuu ku doorinayaa kii taa awoodi waayaa afku ka sheegayaa tii ka- kay intaaba awoodi waayaa waa inuu qalbiga ka naco xumaanta in qalbiga laga nacaana waa khaslad iyo arrin qof waliba awoodayo qof aan awoodi karayni ma jiro waayo saaxibulmunkarku waxaa laga yaabaa haddii aad maaragtay istiraahdo gacan wax kaga qabada inaad awoodba u lahayn ama uu adigii dee ku ish- wax ku yaalaayo afka haddaad ka tidhaana waxaa laga yaabaa inaanad ka ammaan helin laakiin qalbigaaga miyuu xukumi karaa maya ma xukumi kara qalbigaaga waad ka nacaysaa qalbigaad ka diidaysaa xumaanta iyo waxa weeye xumaanta uu ku sugan yahay qalbigaagana ma xukumi karo Een, eh, waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa sunnadu inay tahay inay s- ciidda salaadu horeyso khudbadduna dambayso ciddii ugu horreysay ee arrinkaa beddeshayna marwaan bay ahayd marwaan ibnulxakam dadka qaar baa saxaabadii iyo khulafadii qaarkood u tiiriya laakiin taasi sax ma aha sidaa awgeed bay culimmadu idhaahdaan arrintaa in khudbadda lasii qadimo la horreysiiya albidcatu almarwaaniya bidcadii marwaan loo tiiriye marwaan la yimi oo waxaa la yidhi dadka had iyo jeer waxba aan dhegaysan jirin iska yaaci jirin marka salaada laga baxo deetana waxay idhaahdeen maaba xagga hore ugu rartaan si ay awaamirta iyo waxaa u sheegaysaan hee aa ugu sheegtaan can cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxu uhi maa min nabiyin nebi ma jiro nebigaasoo bacahahu allahu ilaahay uu ka soo dhex saaray fii ummatin ummad ummadaasoo qabliiga horreysa ilaa kaana lahu wuxuu lahaa min ummatihi xagga ummaddiisa waxaa uga sugnaa xawaariyuuna kuwa markaa khulaso ah oo uu doortay oo waxa weeye uu gargaaroo garab joogsada iyo wa asxaabun asxaab ya'khuduuna qaata bisunnatihi sunnadiisa wayaqtaduuna biamrihi amarkiisana ku dayda uma inahaa uma dabadeetana inahaa qise qisadu waxay tahay takhluufu waxaa soo weydaaran doonta min bacdihim dabadood khuluufun kuwa xunxun ya khuluufun waa jamcu khalfin fakhalafa min bacdihim khalfun soo qur-aanku maad arag khalafkuna waxa weeye waa ka ciddii hore khayr la soo weydaarta khalfiguna waa ka xunee shar iyo balaayo la soo weydaarta markaa kuwa xunxun baa soo weydaaran doona weeye yaquuluuna kuwaasoo odhanaya maa laa yafcaluuna waxaanay samaynahay wayafcaluuna waxay samaynayaan maa laa yu'maruuna waxaan la farin faman jaahadahum ka kula jihaada biyadihi gacantiisu fahuwa mu'minun mu'min weeyi waman jaahadahum ka kula jihaada bilisaanihi carabkiisu fahuwa mu'minun weeyi waman jaahadahum ka kula jihaada biqalbihi qalbigiisu fahuwa mu'minun weeyi walaysa waraa'a daalika kaa la soo sheegay dabadii may ahaanin in qalbiga lagula jihaado xumaantooda qalbiga laga naco gadaashii may ahaanin min aliimaani iimaanka xaaluu ka mid yahay xabbatu khardalin xaalay ka mid tahay xabbatu khardalin yaa xabad iniina iniinta markaa khardalka geedka la ydhaa iniintiisa madh iniinta khardalka ka mid qaala abuu raaficin abuu raafici wuxuu ihi faxadatu waxaan xadiidkan u sheegay cabdallaahi bna cumara cabdilaahigii ina cumar faankarahu calayi wuu igu inkiro wuu igu qoonsaday marka inuu biyen ku tuhunsanaa ma ahayna wuxuu lahaa de waxa laga yaba inaad wax ku dartay ama wax ka dhintay oo kale iyo wixii la mid a faqadima ibnu mascuudin abuu raaficna waa mawlihii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam markaa abuu raafic xadiidkan cabdillahi bnu mascuud buu ka wariyey xadiidkan cabdillahi bnu mascuud markuu ka wariyey ibnu cumar u sheegay ibnu cumar baa deetana ku qabsaday faqadima ibnu mascuud ibnu mascuud baa yimi fanazala wuxuu degay biqanaato qanaato meesha la ydhaahdo hoostuu kugu qabanayaa waa waadin min awdiyati lmadiinati waa dooxyada madiine mid ka mid ah fastatbacanii ilayhi fastatbacanii inaan u raacu iga dalbaday ilayhi xaggiisa cabdullaahi bnu cumar baa iga dalbaday yacuuduhu xaaluu soo booqanayo cabdillahi bnu cumar oo soo booqanayaa i yidhi waarbalina keen oo aynu markaa u wada tagna cabdillahi bnu mascuudin fainطalaqtu macahu maciisa la shirkiisaan tegey falamaa jalasnaa markii aanu fadhiisannay hee sa'altu waxaan weydiiyey ibna mascuudin cabdillahi bn mascuud baan weydiiye can hada alxadiidi xadiidkan aan weydiiyey faxadaaniihi wuxuu iigu sheegay markaasuu iigu xadiiday kamaa xadadtu ibnu cumara sidaan ibnu cumar ugu sheegay sidii ibnu cumar aan ugu sheegay deetana igu qabsaday ayuunbuu iigu sheegay iigu celiyey buuri ma fahamta markaa sababta uu weydiinaya waxay ahayd ila waa kan cabdillahi bni mascuud buu ka wariyey cabdillahi bni mascuudna meesha markaa ma joogine ibnu cumarna waxa weeye waa kan ibnu cumar ku qabsaday marka cabdillahi bni mascuud baa yimi markaa si ibnu cumar shaki uga baxo oo waxa weeye qabsigii uu ku qabsaday uga baxo oo uu ogaaday inuu dee ibni mascuud rasuulka ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ayuu mar labaad ugu celiyey mar labaad wey iyagoo wada jooga sidii unbuu iigu celiyey buu xadiidkan waxa uu daliil u yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuul kastoo uu soo diro dad markaa u gargaaro oo asxaabo ah oo sunnadiisa qaato oo garab joogsada oo inuu siin jiray haddii la yidhaahdo sawta xadiid ku soo aroortay wanabiya walaysa macahu axad nebina waan arkoon cidiba la socon ka war ilaan ambiyada qaar baana cidiba raacini waxaa la odhanayaa waa caam iyo khaaso waa la ysku khasisayaa waa la ysku khasisayaa un xadiidkanna waa caam kaasina khaasunbuu noqonayaa waxaa kaloo uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dad xumi inay markaa dambayn doonaan ay soo bixi doonaan kuwaana ay tahay in lala jihaado lagu inkira xumaantooda oo jihaadkaa la sheegaya waa min baabi inkaari lmunkar xumaantii oo lagu inkiraya ayay ka mid noqonaysa haddii markaa ciddani ay madax tahay waxaa xumaanta ay sameeyaan waa lagu inkiraya macnuu maaha madaxdu hadday xumaan sameeyaan lagu inkiri maayo maaha macnuu madaxda waa lagu inkiraya laakiin waxaa loogu inkirayaa si aan fitan iyo haddii alaba kuu royo dhiig daata iyo waxyaabaha noocaas iyo khalkhal iyo waxyaabaha noocaasa aan keeni waay ayaa loogu inkiraya waxaa kaloo loogu inkirayaa si sir ah sida rasuulku sheegay calayhi asalaatu wasalaam man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaaniya haddii la yidhaahdo oo sawka ninkani ciiddii markaa ku inkiray cabdilaahin abu mascuudna abu saciidna uu yidhi waxa weeye ninkani waajibkii wuu iska riday oo macnii ku ammaanay culimmada qaar waxay kala farqiyaan naseixada annasixatu lila'ima iyo inkaaru lmunkarka si kastaba ha ahaatee waxaa la odhanayaa ninkani wuu hortaagnaa yaa masaajid mimbarkii kamuu soo radiin ama t v kamuu soo hadal ama meelaha kamuu soo caayine ninkani aayar isagoo hor jooga ayuu markaa u sheegay sidii sunnada rasuulku ahayd calayhi asalaatu wasalaam axaadiidtana waata ku soo aroortay jihaad waxaa ugu qiimo badan kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir soo ma ahayn kelmad xaq ah oo nin suldaanoo jaa'ira laga ag yidhahdo la ydhaha kelmaddaas waxaas waa sida waxaas waa munkar waxaas waa sida haddii agtiisa laga yidhaha baa la yidhi ee meel fog baa laga soo sheegaya lama odhan sidaa awgeed baa xadiidkan alimaamu axmed inuu qoonsaday baa laga soo wariyey oo uhi a'imadii in maaragtay dee lala dagaalami kara ama lala jihaadi karuu sheegaya hadday xumaadaan xadiista kalena waxay sheegaysaa in lagu sabra buuhi marka xadiidtaasuu ka hor imanayaa wuu qoonsaday xadiidka laakiin a'imada kale way saxiixiyeen oo halkaa imaamka waa lagaga xoog badan yahay xadiidkani waa xadiis saxiix laakiin waxaa la odhanayaa uun jihaadkan la sheegaya waa inkaarkaasoo waa wixii aanay ka dhalanayn fitna iyo alkhuruuju cala alxukaam iyo waxa weeyaan maaragtay haddii allaba kuu roon yahay dhiigag in la daadiyo iyo waxyaabaha noocaasi waa wixii aanay ka dhalanahaynun sida ahlulcilmigu marka ay yidhaahdeen walaysa waraa'a daalika min aliimaani xabatu khardalina waxaa looga jeedaa iimaanku shucab buu leeyahay shucabkiisa waxaa ka mida inkaarulmunkari inkaarulmunkarina waxay leedahay markaa iyada qudheedu maraatib in gacanta laga inkiro hadday suuro geli weydo carabka hadday suuro geli weydo qalbiga waa in laga naco markaa qofkii munkarkii eeg hadda ka inkiri waayey gacan ku suulin waayey ee ku qayiri waayey ee afka ka sheegi waayey soo laba maaha ee qalbigana ka nici waayey dee kaasi wax taqyiirulmunkara ama inkaarulmunkara ma hayo ma fahante inkaarulmunkarka shucbadii la odhan jiray iimaanka ka mid ahayd waxba kama hayo kaas markaa saasaa looga jeeda waraa'a daalika min alimaan xabatu khardal maaha macnaheedu gaal weeyo muslimba maaha loogama jeedo macnaheedu waxa weeye shucbadii inkaarulmunkarka la odhan jira ama takyiirulmunkarka ayaanu waxba ka haynin baa looga jeeda waxaan garanayaa nin beri hargeysa inala joogi jiro dadka aada u wacdii jiray xadiidkaas si qaldan buu ufahamsanaan jiray markaana wuxuu ku fasiri jiray haddii munkarka la inkiri waayo oo dadkaa xumaanta samaynaya lagu inkiri waayo qofkaasi inaanu iimaanba lahayn oo rasuulkaa yihi walaysa waraa'a daalika min alimaani xabatu khardal buu odhan jira qofkii munkarka inkiri waayaa iimaanba ma leh marka waa gaal bay noqonaysa kii waaye inkiri waaya hadduu gaal yahay kii macsida samaynaya ka warrama miyaanu kasii gaalsanayn marka madhabulkhawaarij qudhiis miyaanu meesha ka soo baxahay dadkii in la gaalaysiiyo sidaa maaha sida sheekh islaam ibnu taymiya qudhiis uu ku nuuxnuuxsadiyo ahlulcilmiga kaleba macnuhu waa saa aynu sheegna wey baabun laa yuxibu caliyan ilaa mu'minun walaa yubgiduhu ilaa munaafiqun cali ma jeclaada mu'min mooyaane umana cadhoodo ma naco munaafiq mooyaane can ziri bni xubayshin qaala wuxuu ihi qaala caliyu bnu abi aalib cali wuxuu ihi radia allahu canhu e waladii allihii baan ku dhaartay falaaqa dilaaciya alxabata firida oo idinka arkay oo inin yarbaa halkaa iska oolaysa ama la gelinayaayo oo geed dhan baa ka soo boodaaya ilaahay baa kala jeexa wa bara'a abuuray anna samata nafta innahu lacahdu nabiyi innahu isagu lacahdu nabiyi waa ballankii nebigii alumiyi ummiga ahaa sala allahu calayhi wasalam ilaya aniga uu igula ballamay oo annabiyi lummiy qur-aankana way ku soo aroortayoo waa markii hore rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana laa yaktubu kaana laa yaqra'u walaa yaktub waxna ma qori jirin waxna ma akhri jirin laakiin dee markii dambe waxa weye waxbuu akhri jiro qur-aankaa lagu soo dejiyey waaya allaa yuxibanii inaanu ijeclaanahayn ilaa mu'minun mu'min mooyaane walaa yubgidunii aanu ina cadhoonahayn ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane waa ballankii rasuulku igula ballamay calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabigani nin qiimo badan buu ahaayo ninka afraad ee ummaddan ugu fadliga badan buu ahaa bacda nebiyiha waxaan u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa oo in adeerkiina uu ahaa xididkiisiina uu ahaa marka nin aad iyo aad u fadaa'il badan buu ahaa oo fadaa'ishiisu ay aad u badan tahay radia allahu canhu arda macnuhuna wuxuu noqonayaa ninkaasi waxtarkii islaamka uu geystay jihaadkii wiiqistii gaalada faafintii diinta cilmigiisii fatwadiisii faafintii sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisii wanaagyadiisii faraha badnaa qofka ogaadaa xaqan wuu jeclaanaya cali radia allahu canhu ardaa wuu jeclaanaya taasina waxay muujinaysaa qofkaasi inuu mu'min yahay oo wanaagiisii daraaddiiba u jeclaanaya waayahay munaafiq iyo gaalkuna markay wanaaggiisii iyo u gargaaristii islaamka iyo khayraadkii badnaa ee uu lahaa ay arkaan way nacayaanoo wanaaggiisa ayay ku nacayaan weeye macnuhu waxaana lagu garanayaa qofka noocaasee cali nacay inuu munaafiq yahay haddaba jacaylka cali ilaahay wuxuu ku arsaaqay ahlu sunnaha uu ku arsaaqay ahlu sunnaha wuu ku arsaaqay weeyi waxaana markaa waayey oo seegay oo ku guuldarraysta nimanka khawaarijta laydhaah waaba kuwii qudha ka jaray waaba kuwii gaalaysiiyey qaarna jacaylkiisa way ku xadgudbeenoo waxa weeyaan waabay dee xadkiisii dhaafeen ilaa yidhaahdeen waaba ilaahay kuwaasina iyaguna gaalnimay ku dhaceen oo wacrif caliyan ayamaa cirfaani facalayhi tasla naara daa'ifataani ixdaahuma laa tartadiihi khaliifatan watanusuhu lukhraa ilaahan haani labadaa qoloba naartay ku gelayaan waa ka qaxtaani ku odhanaya nuuniyadiisa waa qoladaa waxa weeyaan markaa imaanba aan ka dhigahayn raallidaba ka ahayna nacays iyo kuwa waxa weeyaan markaa jeclaaday ee ku xadgudbay jacaylkiisa baabun aayat liimaani xubu lansaari wa bugduhum aayat nifaaqi wuxuu baab u yahay in calaamadda iimaanku ay tahay ansaar in la jeclaado nacaybkooduna uu yahay calaamadda munaafiqnimada cad cadiy ibni haabitin qaala wuxuu uhi samictu lbaraa'a albaraa ibnu caazib baan maqlay radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam isagoo ka warinaya annahu qaala inuu yidhi fi lansaari ay fii shani lansaari ansaarta shanigooda uu ka yidhi laa yuxibuhum jeclan maayo ilaa mu'minun mu'min mooyaane walaa yubqiduhum nicina maayo ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane man axabahum ka jeclaada axabahu llahu allaha jeclaado waman abqadahum kaa u cadhoodana abqadahu llahu allaha u cadhoodo ha naco ansaarta qudheedu waa wanaaggii badnaa ee islaamka ay u geysteen weeye ee muhaajiriintii ay soo dhoweeyeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay soo hoyeen ee garab joogsadeen ee ay rumeeyeen ay raaceen ay jihaadeen ee islaamka faafiyeen waa qiimahoodii badnaa weeye baabun ina aliimaana iimaanku layarizu wuxuu isku soo ururayaa ila almadiinati madiina can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala ina aliimaana iimaanku layarizu wuxuu ku soo ururayaa yarizu waxaa looga jeedaa ee yandamu wayajtamicu wuxuu isugu imanayaa ku soo wareegaya ku imanaya ila almadiinati madiina kamaa taarizu sidaa isugu duuduubta isugu ururisa alxayatu ameesadu ilaa juxriha godkeeda macnihiisu waxa weeye sida saxiixa ah wakhtigii hore islaamku isagoo qariibuu bilowday maka iyo baanu ka bilowday madiinuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u hijrooday halkaasuu ka faafay ilaa dee meelo badan uu gaadhay zaman aakhirkana islaamku qariibnimadii buu ku noqon doonaa bada'a alislaamu qariiban wasayacuudu qariiban kamaa bada'a fatuuba lilghurabaa marka qariibnimadii buu ku noqon doonaa ilaa waxa weeye uu isugu ururo bayna almasjidayn maka iyo madiine iyo intaa ilaa uu isugu ururo oo fitanku ay bataan oo islaamku meelaha kale uu markaa laga waayo ama uu ku yaraadaba uu halkaa isugu ururo aakhiru zamaanka weeye sida saxiixa macnaa xadiidku waa sidaa xadiid markaa sidaa laga qaadanayo badaa alislaamu hariiban sheegaaya marka dambena macnaha waxa weeye xagga dambena waabuu inoo soo socdaa inuu bayna almasjidayni ku ururi doono islaamku baabun aliimaanu iimaanku yamaanin weeye walxikmatu yamaaniyatun xikmaduna waa yamaaniyad iimaankuna waa yamaani can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul jaa ahlulyamani reer yamaneed baa yimi hum iyagu araqu afidatan araqu way jileec badan yihiin afidatan xagga markaa qalbiyada wa adcafu way daciifsan yihiin quluuban xagga quluubta quluubtooda macnii jilicsan weeye dacfigii waxa weeye dhaleecad ahaa ma aha marka labada jumlood isku macnuun bay noqonayaanoo way sadkaynayaan aliimaanu iimaanku yamaanin weeye waa mid yaman loo nisbeeyey bay macnuu noqonaya ay yakuunu liimaanu fii ahli qawiyin reer yamaneed ayaa iimaanku markaa dhexdooda qawi ku noqonaya walxikmatu xikmaduna yamaaniyatun weeye oo xikmaduna reer yamaneed bay waxa weeye asal ku tahay xikmaddana asal ahaan waxaa la ydhaha wadcu shay fii maxallihi baa la ydhaha laakiin halkan maxaa looga jeedaa sunnada waa lagu fasiray rasuulka calayhi asalaatu wassalaam ama cilmiga axkaamta shareecada loo yeesho alsakiinatu xasiloonidu fii ahli alghanami dadka adhiga leh ayay ku sugan tahay oo had iyo jeer dadka adhi dhaqatada ah ee adhyoolaydahay waa dad iska degan weeye oo aan kibiriya waxaa lahayn waalfakhru faanka iyo waalkhuyalaau kibirkuna fi lfadaadiina ha kuwa waxa weeyaan markaa heesta badan ee dhawaaqa kuwaasay ku sugan ayuu ku sugan yahay ahli lwabari ahlilwabari ah dadka markaa geelayda ah wabarku waa dhogorta geela soo maaha ahlilwabari dadka geela iyo fardaha iyo markaale ah qibala matlici shamsi geesta waxa weeye cadceed ka soo baxa macnii geesta bariga alfadaadiin hoostaba wuu kugu jeegayaa waa jamcu fadaad weeye waxaana laga keenay sida saxiixa min alfadiid fadiidkuna waa asawtu shadiid codka daran weeye marka waa kuwa geelashooda ku heesa ee habayaa geela u heesa iyo fardaha iyo beeraha ay beeranayaan iyo waa kuwa codka sare ugu qaadee ku heesa weeye can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam khiladu lquluubi adkaanta qalbiyada iyo waljafaau qalalku fi lmashriqi xagga bariguu ku sugan yahay waliimaanu iimaankuna fii ahlilxijaazi dadka ahlulxijaaz buu waxa weeye ku sugan yahay xadiidtani waxay inoo sheegaysaa ammaan reer yamaneed la ammaanayo culimmada qaar baaba yidhi reer yamaneed reer makaa looga jeedaa qaar waxay idhaahdeen reer makiya reer madiinaa looga jeedaa waayo wakhtigaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaggaa yamantuu gacanta kusoo fiiqayo iyagaa xaggaa soo xigay qaar waxay idhaahdeen ba reer yamaneedkani ansaar baa looga jeedaa oo asalkooda ansaarta ka soo jeeda yaman laakiin aqwaashaasi waa wada daciif weeye sida saxiixa ah reer yamaneedka rasuulku sheegaya calayhi asalaatu wasalaam waa reer yamaneedka la yaqaanee macruufka weeye waxaanuu rasuulku ku sifeeyey qalbi jileec iyo khayrka iyo wacdiga iyo diinta soo degaysiiyo waxyigu inuu raadeeyo wax ku qaataan dad qalbi jilicsan oo qalbi wanaagsan yihiin dad xikmad le inay yihiin oo xikmad badan oo degan dad iimaanku waxa weeyaan markaa dhexdooda cariiq uu ku yahay oo haddii allaba kuu ron yahay uu ku qoto dheer yahay inay yihiin waa dad markaa qiimo badan taa macnaheeduna maaha dhammaantood inay sidaa yihiin ee waa ammaan si guud loo ammaanay weeye dhanka kalena dadka adhiga dhaadhi dhaqatadaa buu ammaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markaa sakiino iyo xasilooni uu ku sheegay waana markaa sifo ay ku ammaanantay ciddii ku sifaysani xagga kale markaa faanka iyo kibirka iyo xaqiradda dadka iyo waxyaabahaasi dadka fardaha iyo geela iyo u saaxiibka ah ayay iyagana ku sugan tahay waaya dhinaca kale wuxuu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sharka iyo dhibaatadu xagga waxa weeyaan markaa bariga inuu ku sugan yahay barigaana waxaa looga jeedaa barigii madiina waa dhulkii markaa ay reer mudariya degi jireen oo wakhtigaa gaalo ahaa iyo ciraaq iyo mashaa weeye waa xaggaa dhibaatooyin badan baana xaggaa ka imanayo ilaa xagga masiixu dajaal uu ka imanaya waa xaggaa bariga weeye waxaana looga jeedaa uun ciddii dee barigaa degan ee xumaanta ku sifaysan waayo qofkii barigaaba ha deganaadee wanaagsani dee isagu mid markaa dhaleecaysan ma noqonaayo waaya mid dhaleecaysan hee ma noqonaayo halkan alimaamu alalbani oo kale meelaha qaar axaadiidtan xagga bariga lagu dhaleecaynayo intuu ururiyo riwaayaadkooda isku soo ururiyo ayaa wuxuu sheegaa inay radin ku tahay dadka qaar oo moxamed ibnu cabdilwahaab axaadiistaa u cuskaday suufiyada qaar ayaa waxay yidhaahdeen ninkani xagga najdi buu ka yimi waa najdi weeye moxamed sheekh moxamed alcaalimu almujadid markaa najdina waa xaggan uu rasuulku sheegayo calayhi salaatu wasalaam sharki iyo balaayadu ka soo baxayso sharkii iyo balaayadii rasuulku sheegayaba waa isaga waa gaal diinta ka murbaxay bay idhahdeen soo ma aragti laakiin taasi waxa weeye waa jahligooda iyo xumaanta ay waxa weeye diinta ilaahay ka fog sheekhan kitaabka sharaxayna halkaa uu ku sheegaya oo wuxuu leeyahay markaa loogama jeedo najdiba axaadiistan loogama jeedo haddii loogama jeedo oo sheekhuna najdi uu ahaana cid kastoo najdi inay xun tahay laga qaadan maayo sheekhina inuu gaal ahaa iska daayay towxiidki iyo xaqa ilaahay buu faafiyey nin qiimo badan buu ahaa sheekh buu ahaa caalim oo culimada islaamka ka mid nin mujadidaan u ahaa ma garata laakiin dadka tacasubka iyo caqiidada xunu saaxiibka ahi ee taasi raalli gelin mayso baabun man lam yu'min lam yanfachu camalun saalixun man lam yu'min qofka aan rumaynin ilaahay lam yanfachu anfici maayo camalun saalixun camal wanaagsan anfici maayo can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ibnu judcaana ibnu judcaan ninka la idhaahdo kaana wuxuu ahaa fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliyada yasilu raxima qaraabada mid xidhiidhi wayutacimu wuxuu quudin jiray almiskiina miskiinka fahal daaka naaficu kaasi ma anfacaya ibnu judcaankan waxay markaa qaraabo ahaayeen ama ehel ahaayeen caaisha ayay isxigeen way xigto ahaayeen nin markaa samafal badanna uu ahaayo markaasay xaalkiisa weydiinaysa qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam laa yanfacuhu anfici maayo waxaa uu samayn jiray inahu lam yaqul ma odhan ninkani yowman maalina ma odhan rabi ikfir lii ilaahay ou ii dhaaf khati'atii gefkayga yowma diin maalinka qiyaame maalinka abaalmarintae qiyaame ilaahu ii dembi dhaaf maalina ma odhan macnihi waxa weeye qiyaamahaba ma rumaysnayn qiyaamahaba hee muu rumaysnayn marka ninkani gaalnimu ku dhintay wey qofkuna hadduu gaalnimo ku dhinto khayrkii uu samayn jiray aakhira waxba u tari maayo waa ka ilahay hi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manhuuraa adduunyada way suurowdaa in waxoogay arsaaqda iyo markaa caafimaadka iyo waxyaaba noocaasoo dheefe adduunya lagu siiyo laakiin aakhiro marka la tago wax alla wax hawaabo iyo wax ajara iyo wax wanaagoo halkaa ugu sugmayaa ma jira weeye waayo wanaag haba sameeye eh laakiin shardigii lagu aqbali lahaayoo iimaanka ah ayaa laga waayey iimaan laawa weeye baabun laa tadkhuluuna aljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa tadkhuluuna aljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa ilaahay rumaysaan walaa tu'minuu iimaanna la iman maysaan xataa taxaabbuu ilaa isjeclaataan awalaa adullukum ma idin tusiya calaa shayin wax idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxababtum aa isjeclaanaysaan jawaabtu waa haa afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya isa salaama weeye xadiidku markaa daliil wuxuu yahay qof aan ahluliimaan ahayni jannada geli maaye halkaa dhig iimaanku waxyaabuhu ku dhammaystirmayana waxaa ka mid a inay isjeclaadaan dadka mu'miniinta ah oo xubu lmu'miniina waa min aliimaan dadka mu'miniinta ilaahay daraadii loo jeclaadaa iimaankay ka mid tahay waxyaabaha dadka mu'miniinta ah inay jeclaadaan ka qayb qaadanayana waxaa ka mid a inay isa salaamaan in la isa salaamaa waxay keenaysaa in la isjeclaado waxaa kaloo ay meesha ka saaraysaa uurxumada iyo isnaca laysu haya iyo kala hijroodka dadka qaar ay markaa kala hijroonayaan ay kala bayrayaan iyo waxaasay meesha ka saaraysa asalaamu calaykum waraxmat llahi barakatu marka la waana duca laysu ducaynayo baabun laa yazni zani xiina yazni wahuwa muuminuun kii zinaysanaya ma zinaysta xaaluu mu'min yahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa yazni ma zinaysta azani ka zinaysanaya xiina yazni markuu zinaysanaayo wa huwa mu'minun walxaal huwa mu'minun mu'minuu yahay walaa yasriqu ma xadaa saariqu ka waxadaya xiina yasriqu markuu waxadaayo wa huwa mu'minun xaaluu mu'min yahay walaa yashrabu lkhamra khamriga ma caba xiina yashrabuha markuu cabaayo ka cabaya wa huwa mu'minun xaaluu mu'min yahay wa kaana abuu hurayrata wuxuu ahaa abuu hurayra yulxiqu mid ilxaaqiya yulxiqu mid haleeshiiya macahunna la jirkooda khasladaha lasoo sheegay wuxuu haleeshiin jiray walaa yantahibu ma booba nuhbatan wax la boobo daata sharafin qiimo u saaxiiba oo yarfacu nnaasu dadku ay kor ugu qaadaan ilayhi qofka wax boobaya xaggiisa fiihaa waxa uu boobay sababteeda absaarahum indhahooda yaa oo sidaa usii eegaano indhaa la sii raaca dadkii arkaya ama kii uu ka xoogayey ma garanaysa uu ka farmaroojinayey xiina yantahibuhaa markuu boobaayo wahuwa muuminu xaaluu mu'min yahay wa fii xadiidi hamaamin waxaa ku jirtay yarfacu ilayhi lmu'minuuna oo mu'miniintu ay kor ugu qaadaan xaggiisa acyunahum indhahooda fiiha dhexdeeda ama sababteeda dheh wa huwa wa huwa isaga oo xiina yantahibuhaa marka uu boobaayo mu'minun mu'mina sidaasi kama suura gasho wazaada wuxuu kordhiye walaa yaqulu ma khiyaameeyo qaniimada axadukum midkiin xiina yaqulu marka uu midhsiibaayo u khiyaamaynayo wahu minun xaalu mu'min yahay fa iyaakum iyaakum hooya iska ilaaliya iska ilaaliya ka dhiganta waa baabaa taxdiir o fa iyaakum iyaakum iska ilaaliya iska ilaaliya ixdaruu ixdaruu laba jeer baa lagu celiya iska jira iska jira arrimaha ah xadiidkani wuxuu daliilu yahay macaasida qofka samaynaya ee aan xalaashanahayn wuxuu ku waayayaa kamaalu liimaan alwaajib iimaankiisiibaa markaa qoon maayo dhin mayo naaqisuliimaan buu ku noqonayaa magicii iimaanka ayuu ku waayayaa macnii iimaankii kaamilka ahaa ya iimaankii dhammaystirnaa buu ku waayayaa waxaanuu noqonayaa naaqisuliimaan buu noqonayaa sidaa awgeed baa iimaankan la nafiyayaa sida ahlu sunnuu qabaan asluliimaan ma aha ee waxa weeyaan markaa waa aliimaanu kamaaluliimaan alwaajib weeye oo qofkan iimaankiisu uu qooman yahay oo hadduu dhammaystirnaan lahaa xumaantan wuu ka qaban lahaa iimaankiisaa ka qaban laha laakiin maadaama uu isu quuday xumaanta ee la sheegayo kabaa'irka dunbiyada waaweyn iimaankiisaa qooman arrimahanna waa min kabaa'iri dunuub mar haddii iimaankii loo nafiyey zinadii iyo tuugadii iyo waxa weeye khamrigii oo la cabo iyo boobka xoolaha dadka la boobo yaa intihaabku waa boobkii tuugadii uu ka duwan yahayoo tuugadii qofku sugoona arkahaynba waxay la qaadayaa soo maha kani indhihiisoo shanaa xoog lagaga muquuninaya kolkaasaa laga qaadaya lagala cararaya sida kuwan intay midida kugu qabtaan mobeelka kaa saarayoo kale indhahaagoo shana ayuu intuu kaa xoogu deetana la cararaya ama halkaaba la maraya uu kule cariga soo daba dhaqaad ma garata marka iyaduna waxa weye min kabaa'ir dunuub weeye waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka dunuubta noocaasa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo oo arrimo halisteeda leh oo foolxumadeeda leh oo markaa dhibteeda leh qofkuna waxaa dhici kartaa iimaankiisu haddii uu daciifo sidaa u naaquso oo xumaanta sidaa u barriinsado inuu la sii durugtaba oo iimaankiisa oo meesha ka baxo soo ma aragtid xumaantuna had iyo jeer waa iswaraabisaa wadiiqada yari waddada weyn bay kugu dartaa soo maad maqal weligaa haysohan waxaan diinta lagaga bixi maayo waa iska macsi una maaragtay ku eeg haysohan waayo waxaa laga yaabaa xumaantaa haddii shaydaanku kugu rido inay kula sii durugto gaalnimoba siday kula sii socoto ay ku gaadhsiiso kuwa imika khamriga cabbaa inta badan salaadana ma tukadaan sida badan diintiiyo ilaahay caayaan soo ma aragtid way sinaystaan dadkay dhacaan waxbay dilaan waa boqol balaayaa ku ururtay ma aha waxa weeye hal dembi oo keliya boqol balaayaa ku ururtay markaa dunuubtii iyadii baa isu yeedhanaysa garo isadiiba iyagiiba iyadii baa isu yeedhanaysa ilaa qofku uu noqdo qof macaasi iyo xumaan aada u fara badan ee ku kululsa balaayo o dhami ku jirto asalu lah asalaamata walcaafiya subxaanaka allah wabxamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk